gaadiilada magaalada kismaayo ayaa waxa aha ay soo dhoweeyeen amar dhowaan ay maamulka magaalada kismaayo soo saareen haatan laga fuliyey qaar ka mid a xaafadaha magaaladaas taasoo ah in hareeraha wadooyinka magaaladaas kismaayo dhammaanba la furo darawalada gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya gudaha kismaayo ayaa soo dhoweeyey banaynta wadooyinka xaafadaha kismaayo oo ay ku tilmaameen inay fududeynayso isku socodka gaadiidka ee magaalada walahi wadada waa wardhi waa luu qabay waa kaada gudoomiyaha uu kumahadsan yahay maadaama wadada uu noo baneeyey iyo dadka xaafadda uu kumahadsan yahay gudoomiyaha markiisa ay qaateen walahi bilaahi farqi weynaa u dhexey waa war cariiri dhi waa luu qabay laakiin hadda waa maadaama gudoomiyaha uu noo baneeyey wadada uu kumahadsan yahay waa dhawaa saaxiib walahi hadda kaanay beella tahay hadaa waa yareede hadda waa loo weyneeyey hadhow saaxiib niyow alxamdulilah horta ilaahay maad iskale wadadan hadda u jeedid waa wadada cilmi heshiibkii maraysa ee ku dhexaysa jaamaca ilaa iyo butoori waagii hore shaksi caadi ah iyo gaariga isku maritaankooda aad u adkay hadda alxamdulilah inkastoo qeybo badan hadda guryo badan laga baneeyey oo qeybo ay dhiman yihiin waagii horena waddadan waxaa mari jiray natareeya isku dhaafi jiray marka hadda waxaan rajaynaynaa inay sidaas noqon doonto waddooyin badanna hadda waa la dhisay alxamdulilah oo laamiyo way saaran yihiin qeybo kale hadda dhimanna way jiraan intaasna waxaan rajaynaa faraweyn inuu aad noogu dhammaystiro gudoomiye faraweyne marka taasna aad ugu mahadsan yahay waddooyin badan noo furmi doonaan hadduu ilaahay dhao insha allah
wadhawaa waakay waxaan u mahad celinaa gudoomiyaha degmada degweyne maadaama wadadii xafadda la weyneeyey guddiha degma lana ballaariyey nafaas loo yahay waa waqtiga nafaas ay ku qaadaan ay ku awkada wada baawar isku hor imaadaan ay isku dagaali jireen hadda wixii ma jirto labada baawar way ismaraya marka maasha allah waddo weyn marka waan soo dhaweynaynaa waddadan u soo jeeyey gudoomiyaha farweyne khaasatan xaafadda faanoa samee cilminishiibiyo wadaan ugu qanacsan wadadan dowladda hoose ee kismaayo ayaa maalmihii ku dambeysay waday howlo lagu furayo wadooyinka gaar ahaana kuwa xaafadaha ee kismaayo